kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdilcasiisa oo halkan maanta wakiilka ah ibraahim daandure barnaamijka isagu uu waday casho iyo casho ibraahim oo stuudiya igu helisa waa tahay marka kursigaasi ma ku habsatay mise wakiil aanay lagu fariisay cabdilcasiis oo dadka u kala sheeg kursigan daandurey waa iskale saaxiibkay uu maqanayey colombos ohio jiraa markaa de waan kusii simayaa caashoy haddii dhegaystayaashu toddobaadka dambe ay maqlaan anoo haddana kursigan fadhiya waad ku habsatay marka waan ku habsaday waxay noqonaysaa marka inay mooshin iga keenaan waa in mooshin ka dhana maaragtay laygu qaadaa weliba aan kugu daray dhegaystayaashu markan way barteen mooshinka iyo macnihiisa marka toddobaadka dambe ibraahim baa soo noqon doona marka anu waan kusii simaya haddii eebe idmo ibraahim waxaan eelnay saaxiib soo nabad noqo soo noqo hada nabada waa tahay warqadda ugu horeysa masoo qabtaa mise dhinacaga usoo tura maadaama barnaamijkaad marti ku taha marti waa la soo raacay waad mahadsantahy caashay warqaduhu hortaan hayno waa dhowr marka bal warqadda ugu horeysa dhinacayga waxaa waa warqad tahniyad meher ah waxaana loo dirayaa laba qof oo aniga agteyda ku dhaweyn oo weliba aan waalid ugu toosanoon abti labadaba u ahay oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorame dadka faraha badan ee markaa meherkan tahniyadda u diraya ayaan aniguna qeyb ka mid ahay warqadda markaa caashoy dadka ku qoran oo dabcan aniguna aan ku jiro waxaa ugu horeeya doctor cali baashi cumar rooraaye faadumo xasan cali maxamed xuseen hibe maxamed dheere qaali maxamuud raagsaale waris maxamuud raagsaale xaali maxamuud raagsaale raaxe maxamuud raagsaale canab maxamuud raagsaale dhammaan waa habaryarahay waanaan wada salaamaya dhammaantood magaalada hargeysa iyo somalilan bay joogaan sidoo kale waxaa ku qoran halkan yurub xasan cali aamine xasan cali iyo maxamuud xasan cali iyo xaaskiisa iyo xuseen xasan iyo xaaskiisa iyo cali xasan iyo xaaskiisa iyo saciid xasan iyo xaaskiisa iyo anigoo cabdilcasiisa ayaa ku jira waa dhammaantayo waa sidii aan sheegay labadan qof ee meherka uu dhex maray waa laba qof oo dabcan aniguna aan abti u ahay waxaa la kala yidhaahdaa doctor guuleed cali baashi cumar iyo najma maxamed xuseen oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorame ee gobolka awdal dee dabcan mar haddii dadkii meherka loo dirayay dadkii taaniyadda loo diray caashi aniga ay soo galeen waxaad u malaynaysaa kolley ducada waan u badinaya soo maha
taasi waa mooshinkaad sheegaysaad soo dedejinaysaa si cadaalada ugu duceeyo laakiin duco badan u duceed waan u ducaynaya maadaama waalidna aan ahay waan u ducaynayaa guuleed iyo najm waxaan idin leeyahay soo barbaara oo meherkiinu ha dhalo arooskii aroos qurux badan iyo gurigii aad ku nagaadi lahaydeen eebana idinku kala siiyo ubad qurux badan oo kheyr qaba aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadan waa warqad tahniyad aroos ah waxaa halkan ka diraya baa layiri dadka kale ah suldaan maxamuud cabdiraxmaan indhabuur muxyidiin sheekh maxamed axmed maxamuud yuusuf iyo axmed suldaan maxamed dhaanto iyo cabdifataax maxamed faarax afhayeenka buu ku magac dheeryahay iyo maxamuud cabdi ibraahim iyo haashim cismaan maxamuud iyo axmed cali dhuux dhammaantood waxay asxaabtani tahniyad u dirayaan baa layidhi caruuska iyo caruusada kale ah mudane baa layidhi injineer cabdulqaadir maxamed jaamac waa injineer danlaan buu ku magac dheeryahay iyo marwadiisa faadumo cabdulaahi faral oo arooskoodu ka dhacay labaatankii bishan magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ducadu waa xaggeena baa layidhi arooskaas waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo kii barakooba ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin waa hagaag caasho kolley heesaha galabta aad inoo haysid way fara badan yihiin qaarkood maraan isha la raacayna waxaan u malaynaya inaan madaxa dadka la ruxayaan ku biiri doono bal heesta ugu horeysa caasho maan dhinacaaga usoo riixo oo arooskanan akhriyay ee karkaar ka dhacay iyo midkaad akhrisay ee labadaasi caruuska iyo caruusadaad waalidka u tahayba hees ku haboon inay tahaan aan qiyaasaya markaa iyo weliba ninaad jeceshahay waa tahay waxaa ku luuqeynaya fanaanka saaxiibkeena cawaale aadan ee dalka canada jooga imika heestuna waa aroos marka ma aroosku ka hadlaya mise heesta magacunba aroosa waa heesta markaad dhegaysato waad u bogi doontaa aad dhihi doontaa saaxiibkay cawaaletani anuu hore iigu sii diyaariyeyba waa hagaag
ammaan mudane axdigay dhig inteen wadkaystayo aroos galaa ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos galaa ammaan mudane ubaxu dhino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska aaminaa ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo is-ilaashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos galaa ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos galaa ammaan mudane ubax ordino isxaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa ehelku taamaa aroskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la untaa ubax cudgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaahishaa u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi adamaadhigi arsaaqnasi ubadkhaylesi u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi adamaadhigi arsaaqnasi umalkiyo dookha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka irdhiyi dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystay baa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku ababsho oo islaamnimo baray ammaan mudana malkiyo dookha ilwaadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka irdhiyi dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystay baa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku ababsho oo islaamnimo baray ammaan mudana bal eega eega eega ubaxadi bal eega bal eega eega eega abkoo ila eega bal eega eega eega ambaqaad ka jacay bal eega eega eega adkaystay eega bal eega eega eega wayu wahatee bal eega eega eega abood kuma eeg eebow oh oh oh eebow oh oh oh eebow ubakaylesi eebow u adeegasi eebow inamiya gabdhaba eebow adeecasi eebow adamaadhigi eebow arsaaqnasi eebow ubadkaylesi eebow u adeegasi eebow inamiya gabdhaba eebow adeecasi eebow adamaadhigi eebow arsaaqnasi eebow eebow ubadkaylasi eebow eebow arsaaq waa saxsi eebow eebow ubadkaylasi eebow eebow arsaaq waa saxsi eebow eebow ubadkaylasi haya cabdi socodsiisa waxaan dareemaya inaad si kal iyo laaba u dhowla cadaynaysid waxaad lahayd malaha ducadii aad ugu duceyn lahayd arooskaasaad waalidka u tahay iyo kuwan kalan haynaba cawaale aadan baa soo koobay cawaalaa soo koobay wuxuuna yidhi eebo ubad khayr qaba sii oo u adeega sii oo weliba gabdho iyo wiilalna sii maasha allah dee, oo adeecan oo weliba adeecan irsaaqna ugu dar irsaaqana ugu daray marka uu dhameeyey cawaale hees buuna ku dhameeyey annaguna waxaan leenahay cawaale ducadaasi uu aroosyadoo dhan anugu kaan wado iyo ka dadkoo dhan eh, maaragtay dhacayoo dhan ayuu- ayuu ugu talagalay waxaana leenahay cawaalo aad baad u mahadsan tahay waa hagaag caashay warqadyahan ku noqono balta gacantaad ku haysid waxa ay ka timid elyaas maxamed cumar iyo naasir cabdi xasan hooyo faadumo aadan maxamed abikar cabdi nuur xuseen cismaan sharma arke yuusuf aadan iyo ismaaciil macalin maxamed iyo maxamed cali faarax iyo axmed nuur xuseen iyo cabdulaahi maxamed bilow cabdulaahi bare cali axmed cabdi xasan iyo bashiir cabdulaahi cusmaan dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad aroos u dirayaan baa la yiri arooska iyo aroosada kale ah cabdifataax cabdi xasan iyo najmo maxamed salaad oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan baa la yiri xaafada boondaweyn waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi in ilaahay ka dhigo midkii wanaagsanaada ee waara sida cawaala uu sheegayna ubad khayr qabo wanaagsan oo adeeca in ilaahay uu siiyo aamiin aamiin baan ugu daray caashay waa waa tahay anigana warqadan aan gacanta ku haya waxay ka timid magaalada boorame oo dhinaca facebooka la- laygu soo gudbiyey waxaa ku qoran aabe xuseen doolaal iyo hooyo hibe maxamed cismaan een, habaryar raaxe maxamuud raagsaale ayayo caasho madar iyo awoowe sulex madar iyo awoowe maxamed madar iyo awoowe xasan madar iyo ayayo caasho doolaal baa layidhi iyo caruurteeda cadar cismaan raydal iyo maka cismaan raydal iyo sacaade cismaan raydal iyo faysal cismaan raydal iyo ifraax cismaan raydal iyo cabdirasaaq cismaan raydal iyo cumar siman cumar cismaan idhaahdee raydal iyo mustafa cismaan raydal iyo maxamed cismaan maxabe ayaa lasoo qoray iyo cabdiraxmaan cismaan maxabe iyo xuseen cismaan maxabe hooyo yaasmiin maxamed cismaan iyo eh, hane maxamed cismaan iyo een, eh, fahiime maxamed cismaan iyo biijood maxamed cismaan iyo axmed maxamed cismaan iyo guuleed maxamed cismaan cabdiqani maxamed cismaan khadre maxamed cismaan khadiire waan idhaahdee cabdiqani maxamed cismaan iyo khadre maxamed cismaan iyo khadiira eh, cabdiraxmaan cismaan iyo hodan cabdiraxmaan cismaan iyo cismaan cabdiraxmaan cismaan faadumo cawil iyo caruurteeda layidhi iyo dhaktar jaamac maxamed waa dhammaan ilmo dhaktar jaamac maxamed iyo ilmo faysal cabdiraxmaan iyo dhammaan ilmo maxamed xuseen dhoolaal oo kale ah nadira xuseen raaxa een, yaasmiin iyo ayay cadar aadan iyo xasan maxamuud iyo aasiye xasan maxamuud iyo foosiye xasan maxamuud iyo yaasmiin xasan maxamuud iyo waxaa layidhi khadar xasan maxamuud iyo a- cabdi xasan maxamuud iyo axmed xasan maxamuud iyo ah, maxamed cabdi xaashi iyo ugu dambeyn nimco cabdi xaashi dhammaan dadkaasi oo isku duuban oo dhammaystiran waxay halkan tahniyad kaliya laaba hawada uga marinayaan dr guuleed cali baashi cumar rooraaye iyo eh, najma maxamed xuseen oo meherkoodu toddobaadkan lasoo dhaafay uu ka dhacay magaalada boorame ee gobolka awdal waxayna leeyihiin meherkiinu ha soo dedejiyo arooskii iyo gurigii aad ku nagaadi lahaydeen annaguna aamiin baanu leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta labaad cabdiciso bal dhinacaan markan xaggaaga haddanaan usoo tuuro mar kale oo caashay haddaad dhinacan usoo tuurto waxaan u malaynayaa in sidii cawaaloo kale aan heestana madaxa la luxi doono En, eh, fanaaniinteennii waaweyneyd mid ka mid a ayaa ku qoran halkan weliba anigu marka la eego fanaaniinta dumarkaana number kow haddaan iigu jirin laba iigu jirtaa cawaalana sida hadda ka hor baan ka hayo inkastoo weliba fanaanada magaceeda aana sheegin waa fanaanadiisa koowaad marka aniguna ta koowaad bay ii tahayba fanaanada khadra daahir ege en, heestuna waa heestii waa hees caan sheeka bare leh
Thank you
hagaag anigu kolley khadradda hir mar haddii haysayso cashay dee commenti igama baahnaana sama afki baa juuqda Afkii baa gabadha ku juuqda.
gurdhaga fanaanada khadra daahir cige aad bay u mahadsantahay heestaasi macaanna waxay ka mid tahay heesaha faraha badan ay fanaanadu ku luuqayso waa hagaag caashay warqadihii aan ku noqonno oo kolley heesta soo socotana adigaan jeclaan lahaa weliba inaad inoo soo xushid haddii warqadda aan gacanta ku hayo markana aan ku hormaro warqad si qurux badan loo soo qoray oo tahniyada roosa waxay ka timid dad aad u fara badan maasha allah waa shan iyo labaatan laakiin waan akhrinayaa een, haddii ilahaydmo waxaa ugu horeeyay qaasin macalin maxamuud ciyow iyo caruurtiisa layidhi iyo daahir macalin maxamuud ciyow iyo caruurtiisa iyo faarax maxamu- macalin maxamuud ciyow iyo caruurtiisa iyo cabdi macalin iyo caruurtiisa iyo miro macalin iyo butaaco macalin iyo xabiibo macalin dhammaan caruurtooda layidhi iyo ijaabo biixi ciyow iyo caruurteeda iyo yuusuf xasan ciyow waa dhammaan caruurtooda ku wada qoran markaasi arrintu igu sahlanaato bal magacyadoo dhan aan isku daro ijaabo biixi iyo yuusuf xasan iyo dalmar xasan iyo cali nuur xasan iyo xasan sheikh iyo cabdilaahi macalin iyo faadima ah, cali xirsi iyo xabiibo cali iyo khadiijo cali iyo maryan maryamo cali iyo amine cali iyo madiine cali iyo xawo cali iyo xaliimo cali iyo dahabo cali iyo xasan cali iyo nuur cali iyo xuseen cali ugu dambeyn dhammaantood waxaa layidhi iyo dhammaantood iyo caruurtooda wada jira haddaba dhammaan reer ciyow iyo bahda reer cali xirsi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad keliya laaba u dirayaan caashay lamaanaha dunida iska calmaday yidhaahdeen oo aan kala dhicin waa far iyo faraanti baa layidhi Een, uh, waa asad khaliif macalin maxamuud ciyow iyo fardowsa xirsi colaad oo ku aqalgalay degmada gurceel ee gobolka Galguduud- galguduud yaanan khaldin marka waxaa layidhi waa lamaane aan kala dhicin maba kala dhacan marka ma quruxdaa laga wadaa ma labadoodu way qurux badan yihiin ba alaashaan Ma- isku qalban baa loola jeedaa saas oo macaashaqa qaata.
macaashaqa is la wadaagaan dirteed baa laga wadaa oo labadooda dhinaca kale kala kala miisayaan maasha allah marka arooskaasi asad iyo een, ah, fardowsaba waxaan leeyahay sidii uu cawaale markii dhaweyd ku heesay eebe gurigiina ha ka dhigo midkii qurux badan oo ilmo qurux badanna aad ku heshaan oo idinkana idiin adeega ubad khayr qabana noqda
aamiin ayaan aniguna ku darayaa warqadanna waxaa layidhi qoyska reer nuux daahir bakaal oo kale ah baa layidhi hooyo faadimo axmed cilmi maxamed nuux daahir iyo caruurtiisa oo kale ah muscab maxamed nuux iyo hinde maxamed nuux iyo khaalid maxamed nuux cumar maxamed nuux iyo khadar nuux daahir iyo caruurtiisa oo kale ah hoodo khadar nuux maxamed khadar nuux iyo aamina nuux daahir iyo caruurteeda ridwaan nuux daahir nimcaan nuux daahir iyo muno maxamed yuusuf iyo aamina muuse yuusuf dhammaan intaana dhammaan gaarin waxaa kaloo ku jira maxamed siciid cige iyo caruurtiisa farxaan siciid cige muxyidiin siciid cige kowthar baa layidhi siciid yaasiin farxaan iyo dhammaan reer siciid cige dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan baa layidhi wadanka maraykanka iyo hargeysa waxaanay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan boqorka baa layidhi cabdiraxmaan maxamed aadan iyo boqorada iido cabdi ismaaciil bakaal oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii isniinta ee afar iyo labaatankii bishan aynu ku jirnay novembar ee sanadka laba kun afar iyo tobanka waxaana leenahay bay yidhahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu faraaxa aqalgalkiina soo dedeji bay leeyihiin oo noqda labadii ubad kheyr qaba kala hela oo dalkooda iyo diintoodana wax u tara aamiin waa tahay aniguna aamiin baan caashay leeyahay galabta haddii aan dhegeystayaasha mar kale xasuusiyo anigu waxaan ku siisime u ahay saaxiibkay daanduray oo fasax ku maqan Een, sidii barnaamijka furitaankiisaan ku sheegayna haddii toddobaadka dambe lay maqlo waa dadka waxaa u furan inay moshiniga keenaan
mashinka marka la keeno haddana dib baa loo cilooca leeyahay kani maaragtay ma shaqaynayo looma dhammaan laleeyahy waa tahay caashay heesta kale waa tahay waxaan soo qabanayaa cod dhegaystayaasha beryahan malaha aanay maqal haddii ay maqleenna malaha dhowr bilood ka hor ay ugu dambeysay codka macaan fanaanada khadiijo cabdulaahi dalays iyo heesan aad u jeclahay dad badanna ay madaxa u ruxi doonaan ani lindhibaaye
cashay horta adigaa dee heesta si fiican macnaheeda iyo iyo dee laxjada lagu qaadayaba si fiican iga badi
aad bay dee fanaanadii weyneeda dalays baaba ku luuqeynaysa mar hadday dalays meesha joogta laga hadli maayo aniga inta keliyan ka fahmaan kuu sheegay haddaba waxaan ka fahmay lord iyo rafaad ayaa luquntayda ka buuxa oo laakiin dee laxjadii maymayga lagu leeyahaylix liiro la siiyo lafihii dadkiisa laaluushu ku cuni meesha laleeyahayna lix liire oo lacagtii talyaaniga liiraha laga hadlaya intaasumaan anu ka fahmay marka macnaahaan waxaan u malaynaa inaad heestu meesha ay ku biyo shubanayso aad fahmaysid waa tahay meeshay ku biyo shubanayso cabdicasiis oo ujeedada ma ahayn ujeedadu waxay tahay in hees macaan oo hore in dhegeystayaasha anu cayaarno oon sudhaxa asno heesihii hore kuwii dambe goordhown waxaad kolleyba cayaari doontaa hees ka mid heesihii aadka ugu dambeeyey kuwii ugu dambeeyey malaha aan kuwa ka dambeeyeyba la qaadin aan goordhown dhegeystayaasha u saari doonaa heestana lixdamaadka bay hayd sidaan qiyaasayo aad bay mahadsan tahay fanaanada khadiija cabdulaahi cali dalays intaasi bal aanu ku dhaafno heestaasi bal markaana waraaqii ugu dambeeyana waan marayna cabdicasiis waa tahay warqad hambalyaan caashay halkan ku haya waxaa diraya dhammaan shaqaalaha dukaanka idil ee hargeysa dhammaan shaqaalaha danjire general electric ee hargeysa layidhi dhammaan shaqaalaha beder general trading ee hargeysa dhammaan shaqaalaha shirwac way kolleys garanayaan iyo maxamuud daa'uud warsame iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamuud muuse cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamuud axmed maxamed maxamuud dheere iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiwahaab maxamed siciid iyo xaaskiisa iyo ugu dambeyn mukhtaar xasan dhammaan dadkan oo ku sugan hargeysa waxay hambaliyo bogaadin keliya laba hawada u marinayaan meherka koosaar cabdi maxamed iyo nimco muumin axmed koosaar waa magaca nin la soo caashaya oo meherkoodu ka dhaca layidhi toddobiyo tobankii bisha nofembar hotel safaari ee magaalada hargeysa waxayna leeyihiin noqdaa kuwii isku nagaada ubad kheyr qabana ee buu kala siiyo annaguna aamiin ayaanu leenahay warqadanna waxayna ka soo gaartay waa warqad tahaniyo dhalasho ah waxaan waan idin salaana baa layidhi dhammaan shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan daadihayaasha barnaamijka salaamaha waan idinka guddoona marka xiga bay idhahdeen annaga oo kala ah aabe maxamed cabdulle afyare aabe xasan cabdulle iyo adeer cismaan adiiriye cismaan kala foge iyo awowe ceynab kulmiye iyo hooyo madiine faarax roble hooyo faadime axmed colaad hooyo salaado axmed colaad hooyo jamaad axmed colaad caruurteeda iyo isaygeeda iyo hooyo dhool axmed colaad caruurteeda iyo isaygeeda iyo sidoo kale hooyo xaawa axmed colaad caruurteeda iyo isaygeeda iyo hooyo fawsiya axmed colaad waxay ku magac dheer tahay fawsiya codka iyo gabadheeda hooyo aamino axmed colaad iyo caruurteeda iyo eedo faadumo cabdulle saygeed iyo caruurteeda iyo bal eedayaashaan israaciyo intaan abtayaasha la gaarin iyo eedda xabiibo cabdulle iyo caruurteeda iyo eedda faadumo cabdulle saygeed iyo caruurteeda iyo eedda xalimo cabdulle iyo caruurteeda iyo abti axmed colaad bayle xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdulaahi afyare cabdulle oo cabdulaahi yare lagu naaniso iyo gacal sidiisa baa la yiri qaaliga ah ee ubax axmed shire oo gabar ay ugu dhalatay degmada guruceel ee gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bisha novembar gabadhaas waxaa loo bixiyey bay idhaahdeen salma cabdulaahi afyare soo barbaar ayaanu leenaha waa tahay haddaba ana intaanan warqadda igu dambaysa soo qaban caashay bal aan hees ku nasanno waxaa tiri mar dhoweyd fanaanadeeni dalays baad inoo waday maadaama heesaha laysku dhex daraya bal heesaha cusub ayaan mid ka mida soo qabanaya fanaan ka mida fanaaniinta iminka sida weyn heesihiisu carcartanka u marayaan caasha ayaan soo qabanaya maxamed b k baa la yidhahdaa heestuna waa heestii qardhaas
adigu qaalito qulubta waan kaa jeclee qalbiga qalbiga qalbiga qalbiga xumahaygu qaban an adigu qaalito qulubta waan kaa jeclee qalbiga qalbiga qalbiga qalbiga xumahaygu qaban naftana waa qaadato adaa bushoo xidhe jacalka dhammo qorqore macaan amalle qorqore jacalka dhammo qorqore macaan amalle qorqore naftana ha waad qaadato adaa jacalka dhammo qorqore macan amalle qorqore jacalka dhammo qorqore macan amalle qorqore ajirkaygaad qaybto aqareynigu jiraatee waskii jira baynunle qardhaas caashaqa oo xidho alla jidhkiigaad qaybto ha qarreynigu jiraatee qoskii jira baynunle qardhaas caashaqa oo xidho
jacalku qofa laylacabta oo quruxda quruxda quruxda quruxda noloshii hantiyey qof baad tahay qaayalo anaa qalanjoy ku jecel ha qubi qaaya ha kalgacal amacan amal leh ha hubin ha qubi qaaya ha kalgacal amacan amal leh ha hubin qof baad qof baad tahay qaayalo anaa qalanjoy ku jecel ha qubi qaaya ha kalgacal
waa hagaag cashay fanaanka codkiisa ka sokowda muusikada saaranba heesta ayaabaad maaragtay wax loo dhiga lahayn fanaanka ani waxaan aad uga helaa fanaankan b k markuu heesay markaan muuqaal ahaan u daawanayo
waa waxaad waa marka moodaa codka laga soo tago masrixiyadda waxaad moodaa inuu waxaas aada u jilayo aad buu u faraxsan yahay dee- mushkil- mushkiladba kama muuqataba fan- fankuba wuxuu ku soo haraa farxadda haddaan farxad lagaa dareemin maadaa dadkaba fanaan u noqon kara waa tahay maxamed b k halka uu joogaan ku salaamaynaa ugu dambayntii warqadan haddaan soo qabto dhinacayga waxay ka timid abti cabdulaahi axmed colaad oo qorane lagu naanisa iyo abti maxamed axmed colaad qooje xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti mahad axmed colaad iyo sacdiyo maxamed cabdulle seegeed iyo caruurteeda iyo aamino maxamed cabdulle oo loo yaqaano ameeshi ubax maxamed cabdulle seegeed iyo gabadheeda yaxye maxamed cabdulle yaxye onest xamdi cabdulaahi maxamed iyo seegeeda iyo ubax cismaan diiriye maxamed amiin cabdulaahi afyare iyo maa'ido cabdulaahi afyare iyo mahad xasan cabdulle mahad buruko xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale cabdirashiid xasan guleed iyo caruurtiisa iyo ibraahim caynab kulmiye xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdulaahi afyare cabdulle oo warqadan goordhow akhriyay waa cabdulaahi yarow lagu naanaysaa iyo gacalisadiisa qaaliga habaalyire ee ubax axmed shire oo ay gabar igu dhalatay degmada guraceel ee gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bisha novembar ee aanu ku jirno ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka gabadhaasi oo loo bixiyey salma cabdulaahi afyare waxay leeyihiin soo barbaarto oo allaha ka dhigotiyo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa tahay warqadani dhinacayga ugu dambaysa caashooy een, waxay ka timid waa dhammaan reer cumar horaaye waa neemco waa muraayo waa axmed iyo iyo xasan dhammaan reer cali baashi cumar horaaye iyo waxaa layidhi asxaab aad u fara badan waxaa ku jira xane axmed siciid iyo saygeeda iyo dhammaan reer xuseen cismaan oon aniguna ku jiro dhammaan dadkan oo dhan oo dunida daafiyada kala jooga waxay tahniyad meher oo u dirayaan doctor guuleed cali baashi cumar rooraye iyo najme maxamed xuseen oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorame ee gobolka awdan waxaanu leenahay isku waara oo isku nagaada ubad khayr qaban ee baha idinkala siiyo aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa haddii dhinacaagan usoo tuuro cabdicasiis faate heesta ugu dambaysa dee haddii magaaladii aan ku dhashay aan sheega cashay farxad bay ii noqonaysa inaan heesna usii saaro soo maaha hay ood weliba dhegaystayaashana aad ku tidhaahdo dhegihiina taasaa ku hartay ilaa iyo ku toddobaadka dambe hadho haa toddobaadka dambena waxaa iman doona fan- fanaan iyaanan orane waxaa iman doona daanduray een, oon barnaamijka anuu kusii siman wahay saalax qaasin muusikadaasi macaan heestuna waa baxsanay hargeysa hargeysa magaalada hargeysa dad- dadka degan oo dhan cashay waan salaamaya waataan annaguna salaantaasoo kale aanu u diraynaa intaan mar kale kulmayno codka macaan ee saalax qaasim ayaan idinkaga tegaynaa ee nabadgelyo
bustaan dharag kumaydhahay cidaansiga kalgacalka xaramkii barbartahay bustaan dharag kumaydhahay cidaansiga kalgacalka xaramkii barbartahay eertii xurriyaday baraaca fimaadiyoay guri laysku bantaay baxsanay hargeysa kaaguumay baatay eertii xurriyaday baraaca fimaadiyoay guri laysku bantaay baxsanay hargeysa kaagu doomay baatay
salaan baa xad weyno kaaga timid badweynayo xeebihii banaadar waa bariidadayda nabad bedsima nabad bedsima nabad bedsima nabad bedsima Thank you. Thank you. Bantiyan heleba kaadaafti baashee yan ku bilaaba biqiliyo jawaabtee aabbahi bixiyaa eebooyin badantii bilow iyo halgaadii eebooyin badantii bilow iyo halgaadii wixii berigii soo maray marna biixi kama jabin mutadid habas iyo weli boor kamantan eebooyin badantii bilow iyo halgaadii eebooyin badantii bilow iyo halgaadii wixii berigii soo maray marna biixi kama jabin waqtadii habaaskii weli boor kaman kumin gabadha balu Yeah.